subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa caruur khamiisah bisha nofembarna waa saddex iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com idaacadda saaka waxaa idiin naadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada aad idaacadda aroornimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waa sidee doorka baarlamaanka soomaaliya uu u leeyahay habka shaqaalaysiinta iyo toosinta hay-adaha dowladda dhinaca cadaaladda marka ay timaado
xukuumadda ayaa waxay guddi kastaba iyada mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay mar weliba wasaaradahaasi qaabka ay u shaqaynayaan wixii ammaan iyo wixii dhaliila ay leeyihiin sida maaragtay waajibka qaran ee loo xil saaray ay u gutaan waxaa kale oo aad maqli doontaan urur goboleedka igad oo shir looga hadlayay arrimaha dhexdhexaadinta jabuuti ku soo gunaaniday
waxaan sidoo kale idiin haynaa gabar soomaali ah oo noqotay markii ugu horraysay mid ka mida kooxaha muusiga tuma ee d jska loo yaqaano qurbaha sidee ayay bulshada soomaalida u arkeen ciyaarihii iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha cusub ee dalka zimbabwe imaanaya emerson managagwa ayaa waxa uu ku soo noqday arbacadii shalay ahayd dalkiisa kadib markii muddo laba asbuuc ah uu dabadjoog ahaa imaatinkiisa ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyada oo xilka uu iska casilay madaxweynihii hore ee muddada dheer soo xukumayay waddankaasi robert mugabe talaadadii hore afhayeenka baarlamaanka zimbabwe ayaa sheegay in managagwa loo dhaarin doono xilka madaxweynaha ee dalkaasi maalinta jimcaha ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa uu noqonayaa wuxuuna dalka horey uga cararay bisha nofembar lixdeedii markaasi oo uu shaqada ka eriyay madaxweynaha xilka ka degay generaalkii hore ee reer serbiya ee hogaaminayay dagaalkii ka dhacay bariga yurub horraantii sagaashanaadkii kadib burburkii waddankii yugoslafiya radko meladij ayaa lagu xukumay dembiye ay ka mid yihiin xusuuq iyo falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha waxaana uu garsooruhu ku xukumay in la xiro xabsi daa'in garsoore alfonse oria ayaa si faahfaahsan uga hadlay maxkamadda horteedana ka akhriyey eedeymaha lagu helay iyo waxyaabihii iyo weliba xilliyadii iyo goobihii uu fuliyey genaraal malajid dembiyadan saddex iyo tobankii iyo afar iyo tobankii bishii toddobaad ee sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii ayaa dad lagu qiyaasay kun ruux oo muslimiin u badnaa waxaa lagu laayay baqaar ku yaala kravich isla lix iyo tobankii bishaasna waxaa beer ay ciidamadu lahaayeen lagu toogtay dad gaaraya kun ilaa iyo kun iyo laba boqol oo qof beertaas oo ku taalay baranjefo genaraal radko meladij waxa uu dagaalkan hogaaminayay intii u dhexaysay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii ilaa iyo sagaashan iyo shantii goobaha uu khasaaraha tooska ah ka geystayna waxaa ka mid ahaa caasimadda bosniya ee sarajefo sidaa la adligeedna waxa uu kula baxay naanaysta ah kanwaalihii bosniya
subax wanaagsan idilkiinbaa dhegaystayaal v o a washington ayaad dhegaysanaysaan magaalada jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeed madaxda afrika ee urur goboleedka igad ay kaga arrinsadeen doorkooda dhexdhexaadnimo ee dhinacyada isku haya siyaasadda qaarada shirkan waxa uu ahaa shir caalamiya oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno ka socda qaramada midoobay iyo dalalka kale ururada ah sida jaamacadda carabta iyo kuwa kale ee arrimaha qaarada daneeya wariyaha v o eda jabuuti rabadaan muuse ayaa shir kaasi ka qayb galay qaar ka mida waxa uu la kulmay saraakiishii ka qayb galay urur goboleedka igad ayaa soo gebagabeeyey maalintii shalay shir lagaga hadlayay arrimaha mediationka amba dhexdhexaadinta loogu kala dab qaado dhinacyo kala duwan oo iska soo horjeeda shirkan waxaa ka qayb qaatay wakiilo ka kala socday qaramada midoobey jaamacadda carabta iyo hay-ado kale oo caalamiya axmed khalaf oo ah wakiilka ururka jaamacadda carabta uga qayb qaatay kulankan socday labada maalmood ayaa sidan ii sheegay mushkilada ka dhacaya afrika siiba afrika oo mushkaakil badan ka taagan tahay oo markii doorasho dhacdo amba mar xuduuda lasku haysado mar lasku haysado maxaa la dhahdaa natural resourceka lasku haysado howlahooga iska badan tahay soo markaa khibradaha organisationa macayan igaadoo kale waxaa la malaynay arrin xaliso oo regionka ka dhacday markaa inay la qaybsato khibradeeda la qaybsato organisation kale oo hadhow hadduu doono isaguna regionka laftigiisa mushkilad kale mediation ka geli doona amba dhexdhexaadin ka geli doona igad waxaa la ogyahay howlo fara badan oo xagga dhexdhexaadinta in maalgelino ay ka hesho dibadda ee waddamadan ku sii gargaarto igad oo kale ma u malaynaysa in lagu qanacsan yahay howlaheeda
igad waa lagu qanacsan yahay sababta door weyn bay ka qaadatay arrinta south sudan soomaaliya door weyn bay ka qaadatay waa subregion organisation aad baa loogu baahan yahay dadku siduu wax u arkayaan iyo shaqaynta iyo wax adu duruuf uu iska jiraan waxyaaba aan weli la xaqiijin laakiin igad si si xoog u shaqaynaysa si just in arrimahan iyo mashaakilka region ka jira sababta waa de waxa iyada iyo e ac daaba de wax regional organisation ka jiraba on of africa waayo magacaaga kulmiye axmed silaanyo waayo waxaad ka socotay kolka xagga yuanka waa sax halkan mediationka laga wada hadlayaa igaad waa dhexdhexaadintii kulankan khaasatan isaga nooga hadal wallaahi kulankan wuxuu kulan dhex mariyay united nationska iyo regional organisationska oo waxaan hoosgaraynayay qolooyinkan igaad marka waxaan ka wada hadlaynay runtii issueska cooperationkana dhex maraya mandaqada waxaa ka furan not just xitaa africa maahe xitaa asiana waxaa ka socday representation marka runtii maanu ka hadlaynin wadan specifically runtii waxaan ka hadlaynay adduunka oo dhan challengeska na hor yaalla iyo meeshaanu waxaan ka wada shaqayn karayno runtii anaku yuanka igad relationship aad u dheer baanu naga dhexeeyey for over decades hadda igaadna mandaqadana w shaqa weyn bay ka qabataa hadday tahay khusuusatan south sudan oo mxuu ahaa ay ka yihiin special representationkooda ay ka wataan hadday dhinaca natural resourceska tahay marka anakuna waxaanu secretary general cusub baa yimi lix bilood ka hor isna priorities number oneka waxa weeye conflict preventionka iyo issueska mediationka marka anagu runtii waxaan rabin inaanu sii adkayno wada shaqayntaas
dor ismaaciil wacays oo hadda noqday ergeyga gaarka igad u qaabilsan dalka south sudan ayaa iiga warramay isna arrimahan dhexdhexaadinta isagoo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha shirkan waad aragto meelooyinka qaarkood siyaasadaha la isku qabta kayntay galaan dadka qaarkood hubbaa la isku qaataa waa la dagaalamaa dee siyaasaduna way ku dhex baaba'daa dhaqaaluhu ku baaba'aa dadkuna way ku dhex dhintaan barakac baa yimaada xagga dadka ah iyo layse siyaalo badan oo kale ugu dambaystii waxaa layidhahdaa arrintaas saa kuma soconaysa waa in wax laga qabto marka waxa weyn sidii loola dhaqmaayay haddaba kooxooyinka caynkaasi ee hubaysan doctor ismaaciil waxaad kolkaa iminka welibana khaasatan aad tahay ergeyga gaarka igaad u qaabilsan south sudan haddaad eegto arrimahan iyo south sudan sidee la iskugu dabaqi karaya maxaad malaynaysaa waa runta markii laga soo bilaabay bishii lixaad sanadkan maamul goboleedka igaad iyo layse shirka madaxda ee ku dhacay adisaaba bishii lixaad labiyo tobankeedii waxay ay magacaabeen ergeyga gaarka ee south sudan siaad og tahay south sudan waa wadanka ugu yar gobolkeenna laakiin haddana aan ka baran waxba waayo aragnimadii wadanadeenna gobolka iyo layse oo ilaa iminka ay rabshada iyo buuq iyo qalalaasay ka taagan tahay marka dowladihii geeska afrika waxay yidhahdeen waxaas wax loo adkaysan kara maaha waa in wax laga qabto oo nabadii wadankii nabad lagu soo dabaalo haddaba labadan shirkan iyo halkaa waxa igaad ka wado waxa ka dhexeeya waxa weeyaan waa xarafka dhexdhexaadinta waxaanu ka bilownay bishii lixaad kolka laga soo bilaabo inaa la dhexdhexaadiyo nabadii south sudan intaana meesha shirkan anu waxaanu imida inaan ka sharaxo wixaan ilaa maanta aan qabanay rabadaan muuse v o a jibuuti
aroor suuban dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa washington waxaa had iyo jeer la hadal hayaa cadaalad darro iyo eex ka jirta shaqo bixinta dowladaha kala heerka duwan ee maamul goboleedyada iyo federaalka soomaaliya dirkaba waxaana inta badan la sheegaa nin jeclaysi xaddaaf ah oo marmarka qaar ay madaxda dowladdu isweydaarsadaan shaqasiinta shakhsiyaad ay qaraaba yihiin haddaba waa maxay doorka golaha shacabku uu ku leeyahay hubinta iyo toosinta sida la sheegayo haddiiba ay jirto wariyaha v o eda ee nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa arrintaas ka wareysay xildhibaan maxamed cumar dalxa oo islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga hoosaadka arrimaha dekedaha badda tamarta iyo howlaha guud yaasiin waa mahadsantahin adiga v o a mar walibana guddiga sida guddiyada kale ee baarlamankaba ee wasaaradaha dalka ama xukuumadda ayaa waxay guddi kastaba iyada mas-uuliyad ay ka saaran tahay inay mar waliba wasaaradahaasi qaabka ay u shaqaynayaan wixii ammaan iyo wixii dhaliila ay leeyihiin sida ma aragtay waajibka qaran ee loo xil saaray ay u gutaan qaarkooda wasaaradaha oo ku daaban sharikado oo ajanabi oo hadda annaga markaa wasaaradda dekadaha keliya aad fiirisid hawsheedii inta ballaaran wixii ay qaban lahayd albeer shirkadda ee turkishka ayaa gacanta ku haysa sidoo kale annaga guddigeena gaadiidka xataa ma aragtay iyo civil aviationka ayuu sidaasoo kale uu ku leeyahay dowr waxaa haddana gacanta ku haya airbortkii caalamiga ahaa isla turkishka arrimo fara badan oo guddiga isaga hadda aanan fursad u helin inuu laftirkiisa ama inuu dabagal ama la xisaabtan ama kormeer uu ku gaaro dekadaha kale dalka ka jiro oo weli ma aysan dhicin laakiin wuu ku tala jiraa dekada badan oo soomaaliya ku yaala ma haatan heshiisya ka socdaan oo qaar hadda la wadaayo kaalinteed leg baad ku leedihiin inaad dadka aad la socotaan haddii ay yihiin heshiisyada kuwa waaweyn oo wakhtiya dheer qaadanaya inay maamul goboleeda keligood ay hawshaas ayna qaban karin horta haddii xiriirka xukuumadda ama dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu u wanaagsan yahay guddigeena keliya maahana guddiyada kale ee baarlamanka ayaa u fududaan karta meel alaala meeshii iyada ay maartay la gudboonaato inay howlaha baarlamanka uu idmaaday inay gaaraan haddiibse laakiin aanan jirin wada shaqayntii dowladda dhexe ee baarlamankiina saameyn ay ku yeelanayso oo dhaqaaqii waxaa xadidnaanayo guddiyada maadaama dowladdii dhexe iyo wada shaqayntii fiicnayd ee loo baahnaa ee uu hadda mugdi ku jiro laakiin niyadsami baarlamaanka dhammaan wuxuu ka kooban yahay maamul goboleedyada ee dadka u matala ama soomaaliya markii la yiraahdo inta badan ee ayaga u yihiin ragga kuraasta ee codka shacabka maanta u fadhiya inay sida guddoonka baarlamaankaba uu qorsheynay in baarlamaanada ka jira maamul goboleedyada laftirkooda isdhexgal in uu la sameeyo golaha shacabka sidaasoo kale xataa aan ka marnayn aqalka sare oo iyaga hawshooda badiba maamul goboleedyada inay iyaga isla jaan qaadaan ay tahayba meesha aan ku marnayn baarlamaanka laftirkiisa golaha shacabka iyo aqalka sarene ay isla wada yihiin hal baarlamaan balse hawshaasi iyagana inay isla wadaagaan xataa oo arrimo loo baahan yahay in la dhaqaajiyo yani waqtiyada dhow ay mudnayd waxaan rajaynaynaa kolleyba sida baarlamaanka uu qorshaystay in la dhaqaajiyo
adiku aad kormeerka ku leedihiin guddi hoosaadkiina waxaa ka mid a dekadihii iyo badihii iyo tamartii iyo hawihii guud meelaha ugu badan dadka shaqooyinka ay ka heli karaan marka kormeer ka sokow maxaad ku leedihiin door intee la eeg xagga shaqa abuurka iyo dadka ku haboon si ay shaqa ku heli lahayen yaasiin runtii markaad hadda aan dekadaha soo qaaday tusaale aan u soo qaadano inkastoo wax badan isbeddel uu ku yimid oo nimanka shirkadda maanta albeer la yidhaahdo oo hadda iyada maamulka xoogiisa iyadoo ay tahay midda gacanta ku haysa haddana laakiin cabashooyin fara badan oo awooddii xataa ee wasaaraddu aad moodid inay iyagu meelo fara badan ay mudnayd inay gacanta ku hayso si ay awooddaasi uga turjumto midda dowladda oo iyadu ay tahay in dekadaha iyo maaragtay runtii dhaqaalaha ka sokow soo gelayo inay noqoto mid soomaalidu iyadu ay maaragtay lahaanshaheeda meesha inay iyadu u muuqato sidii la filayay laakiin marmarka qaar haddaad dekadda iyo airbortka muqdisho adig aad tagtid yacni waxaaba xataa yacni ku yar astaantii qaranka inaad ka heshid matalan markaad airbortka aad cabdil aad ka degtid ood qolka b i b ga aad u gudubtid iyo t v-ga aad hor fadhiisatid ee weyn ee meesha yaallo xataa ku arki maysid sawirkii madaxweynaha t v-ga xataa ku arki maysid maarta kii maarata t v-gii qaranka iyo iskaba daaya kuwa brivateka xataa oo universal iyo xataa oo af soomaaliya iyo meesha waxaa ku socda dhan waa afka turkiga haddana qaabka shaqada lagu bixiyo iyo nin walba ee shaqada la siinayo ee ninka soomaaliga ah graydka uu yahay mushaarka uu qaadanayo wax maanta la og yahay oo lala socdo oo loo jaangooyey ma aha dadka iyaga ay qaataan hadba noocay rabaan ay ayaga ay ku shaqaalaystaan iyo qabkay rabaan taa laftirkeeda waxaan rabnaa in baarlamaanka annaga howlahaasi iyo dhaliilaha aan arkayno eeg yaasin fuundi baa nairobi laga keenayaa ama wadamada dariska iyo faryaamo iyo tubiista iyo iyo maartay iyo koronto yaqaan soomaalidana baagamundadeedii suuqay dhooban tahay intaay in kasii badan kuwii aqoonta ulahaa oo ama yani ka xamaalan lahaa dalkooda gudihiisa kuweenan ay tahriibka maartay badda ugu dhammaanayaan waxa ay raadinayaan luqmatal caash ay tahay ayaan rabnaa meeshaasi in sixitaankeeda haddaanba annaga guddigan aan nahay inaan howlaha aan marka ugu horraysaba aan rabno inaan ku tallaabsano oo aan aad maartay oversight aan ku leenahay aan u muujino xukuumaddan aan tusno maxaa yeele xukuumaddan yaasiinow way dadaalaysaa niyadsami ayaa ka muuqata madaxweyneha noqoto ra-iisul wasaare ha noqoto laakiin waayo aragnimo la-aan oo jirta darteeda wax badan baa hallaysan oo u baahan toosin iyadana waxaan ka codsanaynaa hawsha ragga ku habboon iyo dadka ehelka u ah inay iyadana la eegato
kaasina waxa uu ahaa brofesor dalxa oo u warramayay yaasiin ciise wardheere
subax wanaagsan mar kale inta badan dumarku waa wax aad ugu yar in la arko ama la maqlo gabar tumanayso xafladaha heesaha hanaanka farsamada gacanta ee d jska looga yaqaano xafladaha dalalka qurbaha foosiye xaaje waa gabar hooyo ah oo leh laba caruur ah waxaa loogu magacdiray d j fazi kadib markii ay dhowaantan bilowday tumista muusiga casriga ah ee d j-ga ee heesaha loo geliyo xafladaha gobolka minesora ay ku nooshahay waxa ay kala kulantay soomaalida dhexdooda qaar ka mid ah in ay shaqadeeda cusub ku caayaan inkastoo ay weli jirto in baahi loo qabo hoosha ay heyso haddaba khadka telefoonka ayay iigu warantay waa tahay fawziya xaaji waxaa lagugu naanaysaa fazi d j waa gartay d j fazi bal soo dhawow kusoo dhawow laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da waa tahay ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa maxaa kugu dhiiri geliyey inaad noqoto gabar d j ah firstba markaan bilaawaaye waxaan lahaa a few friends oo kenyaati ah oo wiilal ah oo ayaga d j ahaayeen ayaga mar badan ay dj garaynaayeen waa la practice garay waa xoogaho haabi ay la aheedaan waxoona serious uqaatama ahan haye bad xoogaho markaan ayaga lala suubiyey xoogo like birthday party iyo xafladaha markaasaan ka helay markaa ka dambe marka somali communitygaan soo dhex galay aroosaha markaan aado waxaan arkaa waa wada dumar laakiin wiilka waa d j cameramanka waa d j so xoogo markaasaan dhahay ani hadda d j nimadan baranaaya inaan caawiyo communityga hadda waa xoogo ha dadkana markaan u sheegay inaan d j ahay waxay dhaheen waa loo baahanayo soo way soo dhaweeyeen waa garta marka hadda ma jirtaa wax kale oo aad baratay d j nimada maahane ama xirfad kale ood leedahay ha abayo waxaan waxaan ahay counselor monday through friday aan ka shaqeeya clients yaa loo soomaaliya aan la shaqeeyo aan caawiya micnaha la talin la talin dadka dhinaca dhimirka ka xanuunsanaya ayaa u sameysaa laga bilaabay isniinta ilaa iyo jimcaha maalmaha caadiga ee shaqada waddankan mhm ha waa garta marka goormaad howshan dhijeynimada ama muusig garaaca aad qabataa mostly waxaa waaye sabtida iyo axadda waa gartay laakiin jumcada sabtida iyo waxay u badan tahay atleast jumcada iyo sabtida mar marna axadda aroos aroos haday haday haday jiraan like mostly waxaan soo diyaawaa aroosaha oo dumarka leh sideed uga helaysaa kasokow inaad aragta baahida jirto in gabar d j loo baahan yahay haddana sideed uga helaysaa xirfadan aad qabanayso ani first markaan you know dadka waa weydiiyey dadka badi oo soomaali communityga minneapolis laga yaqaano aan la hadlay waxaan dhahay d j ahay seed u arki karta haddaan aan aroos suubiyo marka waxay dhahay wallahi waa loo baahan yahay aan maamayaal badan aan la sheekaystay marka aroos aroosyaal yaraan la bilaabay markaasaan ogaaday inay dadka u baahan yihiin waxay dhahen intay wiil noo tubi lahay anaku wada dumar ah gabaan aan jeclaan lahayn ma comfortable ay yihiin si fiican u ciyaarayaan waa gartay marka waxaad bal iga warantaa adiga ma hooyaa tahay weli mase gabar oo waxaa tahay dhalinyaro oo gurigeeda iska joogta asxaabteeda dhinac ka ah hooyo ah yani i have laba wiil aan leeyahay oo yaryar sagaal jir iyo sideed jir sidee u arkeen qoyskaaga ama xaajigaaga ama qaraabadaada iyo ehelkaiyo guud ahaanba soomaalida ku dhaqan minneapolis in gabar d j aad first first markaa soo baxay walahi dad badan serious ay ma qaadanin cause waxay la way iska ciyaareysaa waxaan idhi she's not serious but markay arkaan inaan d j garaynaayo oo meeshan taaganahay oo heesaha tumo dadka kulligeed si fiican u ciyaareen markaas idhahaan oo maasha allah gabadh waxay waxa qabanaysa waaba serious weyn si fiican u taqaana hawshaheeda haye ba dad badi you know dad badi sis kuma far kuma farxayaan cause ma fahmayaan waxaan the reason waxaan usudinayo aniga waxaan u arkay in baahiyahada loo baahan yahay haddana the more I do it every weekend had aroosaan leeyahay the more I do it the more dad badan ay soo wacanayaan Waa waxay gartay.
ahaato hata welcome party goodbye party waa wada dumar waa gartay marka een, xafladahaas kala gedisan ee dadka reer maraykan ee gaar ahaan minneapolis ee maalmaha sabtida iyo axadda adiga waxaabad noqotayba mashquul een, maaragtay d jgi mashquul ku ah Mhm.
dhaqanka marka aad fiirisa dadka soomaalida waa arrin ku cusub een, horena inkastoon kuu weydiiya haddana een, in badan oo m- miyaad aragtay weli cambaareynaysa amale gabar inay muusi garaacda xilligan oo xaflada saqdhexe ee ka tunta waa wax laga fiican yahay camal way jirtaa walahi like yesterday camal in youtube-ka oo markaad akhrisid commentyaal badan waa negative ay ahayn cause waxaa la waxaan ay tamee guriga isku joogto maxaa haayo shaqalaan ma hayso dembi waaye naare u socota wax it was too much negative Waa kuwana waxay dhahayaan abaayo congratulations waa loo baahanay so fifty fiftna kuwana ku cayanan haddana kuwana ay ku ammaanayeen laakiin adiga laakiin anigu waan ogaa go-aankaaga waxaan suubinayo waa go-aankayga waa taqa- gaaray waa taqaanaa waxaa suubinaysa bal waa yahay vaasiyey bal waxaad in yar qac nooga siisaa aniga iyo dhegeystayaasha mid ka mida muusiga aad garaacdo Samata.
hayse haro bayra dhegeyso heestan oo xasan aadan samatar qaaday oo um, oo la dhaho markaa daada jiray shan iyo toban ayaaba haysaa markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urula soo kacay doqayga markaan isaan tegey
waa waa waxbaa ka dhacay markaan daada jiray shan iyo toban markaan damac guur la so waa yahay heesaha adiga ma halkaanaa ku dhalatay mase waad ku kortay maraykanka aniga actually kenyaan ku dhashay waa gartay kenyaan ku dhashay kenyaan kusoo koray Eh, waxa the funny thing is af soomaaliga xataa waxaa ku dhex bartay minnesota maogtahay af soomaali ma aqoon waa gartay waa yahay laakiin sidee heeskan hadda markaan da'da jiray shan iyo toban ee xasan aadan samatra heesaha waaweynay ka mid tahay sidee heesaha la jeclaan karo ama waaweyn ama midhahooda aad kula qabsan kartaa ama ugu ciyaari kartaa ama aad u saari kartaaba aniga one thing i would say even if haddaan you know sooma somaliland ku dhalan inaan kusoo korin musica si fiican aan fahmaa so like markaan aroos leeyahay dadka oo ay hayaargareeyeen waa la fadhiistaa waa la sheekaystaa waxay jecel yihiin ay ii sheeganayaan kuwa waxay dhahayaan abay soomaali bes ishib kuwana waxay dhahayaan af soomaali iyo maraykanka iyo afrikaanka isku dhex dar so qofka is- isoo uh, markaas i hayaargareeye leh oo u suubiya so aniga waa i understand inaan dad heesaha horey xasan aadan samatar iyo kuwaas inaan xoogoo soo geliyo arooska so dadku way Waay.
jecel yihiin kaas inaan suubiyo waxay hadda cusuban iyo wixii hore inaan isku dhex daro waayo aad baad u mahadsan tahay vazi d j Hi, thank you. Mahadsanid.
aad ayay u mahadsan yihiin saare cabdi axmed iyo faaiza xaaji d j faaiza ee, halkaad kala waa socotaan waa- fawziya sidaan filaya magaceeda vida umbaad ka raacday male Haa.
fa'da umbaad ka raacday haa waxaa d j nimadan sahroy aad ugu haystay oo d j faasi inaan inaan iraadan u boodayey ma kula qabsana ani adiga
marka gabadhii labaad ma noqonaysaa sahroy Ah, haddii loo baahdo maaragta xilliyada qaarkood waa tahay maxaa inoogu xiga waa tahay markana maxamuud mascade iyo xubintii ciyaaraha
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacadda subaxnimo horyaalka qaaradda yurub ee champions league loo yaqaano ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo adag la iskaga hor yimid gruubka ee waxaa fooda isku daray kooxaha c s k moscow iyo benfica waxaana labihii eber ay guusha ku raacday kooxda c s k moscow isla gruubkaasi waxaa ku kulmay kooxaha manchester united iyo basel waxaana ciyaartaasi ay sagaashankii daqiiqo ku soo gabagabowday hal gool iyo waxba oo kooxda kubadda cagta ee manchester united daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta ayaa gool laga tulay shabaqooda oo ciyaaryahan michael lang ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee basel taasi oo ka hor joogsatay kooxda kubadda cagta ee manchester united inay xaqiiqsato in ay wareegga labaad ee horyaalka qaaradda yurub u soo baxdo hase ahaatee eh waxa ay manchester united weli haysataa labayo toban dhibcood taasi oo dabcan ay adag tahay in- cid ka hor joogsan kar tahay inay jiri karayso gruupka b ayana ciyaaro xiise badan ayaa laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee bayer munich ayaa dirqi kaga badisay kooxda kubadda cagta enderlaq ee waddanka beljamka waxayna labadaasi kooxood ka wada tirsan yihiin gruupka b qaybtii hore ciyaarta ciyaaryahan lubandowski ayaa gool u saxiixay kooxda bayer munich waxaana bareejiyey ciyaaryahan sofyan hani oo isagu qaybtii dambe ciyaarta bareejo hal iyo hal ah ka dhigay hase yeeshee ciyaaryahan toliso ayaa goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee bayer munich ha yeeshee b s g oo la ciyaaraysa celtic ayaa ku durdurisay oo banuuniga ku faajofaajoontay islamarkaasina waxa ay ku dharbaxday celtic goolal gaaraya toddoba gool weliba waxaa xusid mudan halka gool ee kooxda celtic la timid inay iyadu la hormartay laakiin goolkaa toddoba loogu bedelay ciyaaryahanada neymar iyo cavani ayaa min laba gool toddobadaasi gool ka mida dhaliyey haatan halkaasi waxaa kooxda kubadda cagta ee b s g ay tahay ama ay xaqiiqsatay inay wareegga labaad u soo gudubtay sidoo kalena bayer munich ayaa iyaduna wareegga labaad u soo baxday gurubka c kooxda karabaaq oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxaa afar gool iyo waxba ku dhufatay kooxda chelsea ciyaaryahan aidan hazard ayaa isagu garoonka aad uga muuqanayey islamarkaasina wacdaro ka dhigayey qaybtii hore ciyaarta gool rigoor ah ayuu saxiixay isla markaasina goolkii labaad oo william uu dhaliyey isaga ayaa dhigay atletico madrid oo rooman la ciyaaraysa kulankaasina lagu tilmaamayay inuu malaba malaha ahaa kulamadii ugu adkaana waxa uu ku badisay atletico laba gool iyo waxba oo rooma waa laga badiyey gruubkan waxaa ilaa iyo hadda aan kala caddayn cidda soo gudbaysa waayo waxaa la kala sarreeyaa waa laba dhibcood oo keliya waxaana labadaasi dhibcood ku sarraysa kooxda kubadda cagta ee chelsea gruubka d waxaa iyaguna iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta yuventus iyo barcelona waxaana garoomada mar kale dib ugu soo noqday ciyaaryahanada bazali iyo bafon oo toddobaadkan kulamadii horyaalka dalka talyaaniga ee seriada goostay inaanay ciyaarin kadib markii ay walaac iyo warwar badan kala kulmeen guuldaradii qaranka talyaaniga ka soo gaartay usoo bixidda koobka kubadda cagta adduunka taasi oo keentay in kulankii dambe horyaalkii lasoo dhaafay aanay kooxdooda yuventus si ciyaarin samadooriyana ay ka badiso ha yeeshee habeenkii xalay ahaa waxay la soo tageen ciyaar adag oo difaac ayay u galeen barcelona eber iyo eberbareeja ayayna ku celiyeen sidaasi sporting iyo olombiakos oo kulmay ayaa iyagana waxaa saddex gool iyo hal ku badisay kooxda sporting haatan horyaalkaasi amaba gruubkaasi waxaa hogaaminaysa kooxda barcelona iyadoo xaqiiqsatay inay soo gudubtay yuventus ayaa kaalinta labaad ku jirta oo toddoba siddeed dhibcood leh halka kaalinta saddexaad ay kooxda sporting lisbon ku jirto dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna saaka halka ayna u joogto tan iyo kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgeli
waa tahay haatanna waa kaalintii heesaha xabiibi iyo faadimo qaasin hiloole xabiibi iyo codka macaan ee faadimo qaasin hiloole dhegaystayaal waxay u dambaysay idaacadda iyadii aroornimo tan iyo kulantideenna dambena ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.